yuusan ii imanin adingaab arooryada horuu uu gufleeyaaye uu riixay abaar kama baxee yuusan ii imanin bulaale af adaygaan ku nacay aarha soo ridooe niman urursan buu kuu gashaa yuusan ii imanin nin ugaadsadaa xamarka jecel orodambeedkiisa usha iyo dhawaaquu sugaa yuusan ii imanin hadduu oomo boosayga naftay kala agoogaane aroorkii maqnaa kuguma simee yuusan ii imanin qaatayga indhaha diiran lihi waa inkaarqabae ood iyo qodxaha kama gudee yuusan ii imanin isha waxaan la raacoo fardaha isha waxaan la raacaa fardaha kii ilwaad badane afar midab leh koofta iyo fanka iyo araxdu weynaatay oogada madoobow baroor ubaxa baan dooni su-aashaynay ahayd fardaha saadkee ugu dheereeya sidaas bay soomaalidii hore uga jawaabeen waxayna ina tusin karaysaa waayo aragnimadoodu halka ay gaarsiisay iyo inay kala yaqiineen gaadiidka ay ku dhaqdaan midka ay ugu jecel yihiin oo fardaha ah barnaamijkeennii fanka iyo suugaanta ee maanta dhagaystayaal intaa ayuu noogu egyahay
waxaanu ku soo qaadaynaa barnaamijkan maanta sheekadii la yaabka lahayd ee ku saabsanayd samaware axmed siciid tafadhiig waa inantii bilixdeeda la eeday ee ay boqolaalka qofi aawadeed god aakhiro ugu kaceen uma ay horrayn gabarh ay soomaali isku layso hase yeeshee waxay ahayd tii ugu darayd inta la xusuusan yahay tafadhiig ayaa loo baxshay markay dhallinyaro badan galaafatay waxay ahayd inantii rag caanahi heliddeeda ama dadka cashadkeeda afka ciidda u gashaday waxaa la odhan jiray samaware axmed siciid labadii nin ee isku maandhaaftay ee ay eeduna ku kala gaadhay waxaa la kala odhan jiray faarax af xakame iyo cali duullane faarax iyo cali ninkood waliba wuxuu ahaa nin karmeed gaashaanqaad ah oo koox ilma adeeradiisa ah calanka u sida ama madax u ah mid waliba wuxuu ku faani jiray tirada ragga uu u taliyo hubka uu haysto faraska xakamaha ugu jira kalimada geela ah ee gurihiisa u soo hoyda iyo xoolaha kale ee uu leeyahay labadoodu ilma adeernimada ka shakow waxay wada degi jireen degmada ceere gaabo iyo guryaha nugaaleed ee daaqa wanaagsan waxay ahaayeen laba nin oo inta si fiican u hodmay warkooduna dawlada u maray aan cid ay ilaalinayaan iyo cid ay ka cabsi qabeen aanay nina jirin markaabay hortiin bannaan halkudhag ka dhigteen uunkana wixii ay ka tabarroonaayeen afka gashadeen ugu dambaystii waxay amar la fiicaanba iyagiibaa rabigorodda isu geliyey geeridoodiina gacantooda ku raadsaday markuu qabku indhaha ka riday kibirkuna waddooyinkii toosnaa ka weeciyey ayay abaalgud u heleen kob cidlo ah oo haadku gabas leeyahay inay ku ruux baxaan tan iyo beri aan fogeyn kolkii kibir lasoo qaadaba waxaa xusuusta dadka ku soo dhici jirtay sheekadii ay reebeen faarax af xakame iyo cali duullane oday walibana wiilashiisa ayuu ka waanin jiray inay qabweyne la maan habaabaan dabadeedna ay noqdaan sheeko la isu wariyo oo ay dadku wax ku qaataan soomaalida jeerka aan ka sheekaynayno ee ku aadan qarnigii sagaaliyo tobnaad iyo wixii ka horreeyey intaba waxaa caado u ahaa hadduu ninku magac yeesho warkiisuna faafo inuu ka guursado nin kale oo sidiisa magac ku leh geyiga la degan yahay inta badanna degmatiisa ka fog degan taasi waxay ahayd wax loo dhan yahay oo ay soomaalidu meel ay toogtaba ka sinayd waxayna nala tahay in looga jeeday wardheeri siyaado ah in lagu soo hoysanayay hebel wuxuu doonay ama guursaday boqorkii ama caaqilkii hebel ahaa inantiisii waxay kican jirtay bulaan iyo in golayaasha lagu shiro lagaga haasaawo ninkaa gabadha doonaya magaciisa iyo meeqaanka uu leeyahay faarax afxakame iyo cali duullane wixii isku dilay waxay ahaayeen magac raadin mid waliba wuxuu ku dadaalay inuu la xidhiidho axmed saciid oo ahaa nin degmada magac ku lahaa inkasta uu midba dantaa iyada ah dow u maray magac raadinta iyo xidhiid doorashada soomaalidii kale ee ay la noolaayeen ayay kala mid ahaayeen wayse ugu daraayeen markii loo eego halka ay arrintii gaarsiiyeen iyo aayihii ay iyagu ku dambeeyeen intaanan ubucda sheekada u dhicin waxaa ila habboonaatay inaan weriyo ismaandhaaf hore oo faarax iyo cali dhex maray anafana dhex dhigay waxay noo wariyeen horin ka tirsan beesha afxakama u taliyo iyo horin beesha cali duullana u taliyo ka tirsani inay wada duuleen ciid iyo hawd ayay geel ka soo qaadeen lana soo cidgaleen markaa oo kale wuxuu xeerku yahay raggii geela soo qaaday inay saanyadaan si isla-egna u qaybsadaan goor subax ah iyagoo labadii kooxood geeli saanyanaya ayaa waxaa la soo toogsaday saddex nin oo ragga afxakame u arrimiyo ka mid ah waxay si wada jir ah colkii u weydiisteen in geela laga saami geliyo beesha cali duulana raggii ka tirsanaa doodaa gaashaanka ayay ku dhufteen af buuxana waxay ku yidhaahdeen geela hilba kala baxa saamiisa idinka siin mayno taa macnaheedu waxay ahayd in looga ogol yahay tulud ama laba ay dharaartaa xarimo ka dhigtaan wax ka badanse aan loo ogolayn raggii afxakame saddexdii nin oo ay ilmaadeerta ahaayeen ayay la safteen oo barbar toogsadeen dhir iyo qirbay toogsatay nimanku geela na lama soo dhicin xaqna uma laha inay qayb ku yeeshaan waxna ugama ogolin saddexdii nin markay arkeen inay taladii ribatay dagaalna ay taagan tahay ayay goobtii ka dhaqaaqeen oo iyagoo ciil aw iyo cagaha jiidaaya guryahoodii u boqooleen saddexdii nin oo fardahoodii taxaabanaya warmihiina degta ku sita ayaa aqaladoodii hargalay faarax axkame haddii loo warramay oo sidii jirtay loo faahfaahiyey wuxuu yidhi si gobeed baydun yeesheen aniguna sidaa ah si ka duwan ma yeeleen shoor ceebeed inaad ka qa- inaad inaad qaadato waxaa dhaanta inaad ka qaddo faarax maalintaa ayuu cali duulana iyo beeshiisa colaad u qaaday wuxuuna sugi jiray inuu maalin ka aarsado isagoo u qaatay wax aan laga kaban karin in lagu sameeyey iyadoo taasi u horraysay oo laysu ceeb qabo nin walibana uu midka kale meeshiisa uga tooqayo ayuu cali duulana inan ka doonay odaygii caanka ahaa ee la odhan jiray axmed saciid inantii cali waa la siiyey xoolo aan yarayna waa lagaga qaatay berigii dambe iyadoo nabad loo degan yahay ayaa faarax afxakame waxaa loo waxaa la soo mariyey aroos shaaximan oo cali duulane loo soo raray dhibaat culusna wada samaware axmed awrta u raran ee cali loo wado lixdan qati baa lagaga daydiyey goolasha ahmiga geela haleelada ah dharka soorta iyaga hadalkooda daa waxay ahayd aroos reer laban ka soo ambabaxay reer labanna ku socda arooskaa isaga ah wixii ku raraa ama uu la ciilaayey waxaynu kaga dhargi doonaa gabayada sheekada la socda ee aanu warin doonno faarax afxakami markuu arkay arooska cali loo wado ee la ag marinayo gowsdambeedka ayuu ka qoslay alla yidhahe maantaad aarsan karaysaa ayuu is yidhi iyadoon wakhti badanba ku qaadan ayuu durbo guddoonsaday inuu samaware axmed iyo hantida la socotaba afka u dhigto calina halkaa kaga argoosto raggii arooska waday intuu hor joogsaday ayuu ku yidhi war bal arooska fura aan sooriyeyne afxakami oo rugtiisii la joogo boqolaal oo u taliyaana ay garab taagan yihiin waa qof maaha qofka wax ku jiidi karay soo in awrta la arruma ma aha sidii bay noqotay ilaa iyo hadda cidina war uma hayso samawade inay cali horay ugu mehersaneyd iyo in kale waxaase la hubaa afxakame inuu maalintiiba la aqalgalay aabbaheed oo ahaa nin ay ceebi qabato magaciisana ilaashada ayaa ku dooday kana dhirfay ka dooday kana dhirfay wixii uu afxakama ku kacay wuxuu yidhi gabadha nin baan kula xidhiiday xoolana kaga qaatay nin labaadna kula xidhiidi maayo hadalkiisii dhaga awdan ayuu ku dhacay kelihiisii inta iladay ayuu cali duulana u kacay cali hadduu war helay wuxuu dareemay inuu odaygu ka murugaysan yahay waxa loo geystay iyo gardarrada lagu falay intuu darajeeyey xoolo kalena siiyey ayuu ku yidhi xidid baynu nahay gabadhaad isiisayna faarax afxakame ayaa iga dhacaye adigu iima aad diidin sidii nin huba inay mar un u soo meeri doonto ayuu warkiisii ugu dambaysiiyey sodog baad ii tahay hooyadeedna waa sodohday walaalkeedna walaalkeedna waa seedigay walaasheedna waa dumaashiday wixii xurmo iyo xurquun xidid ka dhexayn jiray ayaa inoo dhexeeya odaygii si uu cali u raalligeliyo wuxuu ku goostay samawado gabadha hoos uga yar inuu siiyo calina wuu kula hadlay cali markuu guurtidii la tashaday oo arrintii dhinac walba loo rogay wuxuu odaygii ugu jawaabay adeer talo waygatii aan ku idhi nin dumaashadii u hawoodana ma ahi iskalena weyni halkaa baa lagu kala rogmaday hadalna ku ibabeelay
ee dhibaato taa lamida lagu cabiri karo qof kasta oo ay iyadoo kale la soo daristana waxaa hubaal ah inay taasi u noqonayso marka uu maqlo amaba uu dhegaysto dhegaystayaal waxaa maanta intaan ugu idin barnaamijkeenii fanka iyo suugaanta oo aanu ku soo qaadanay raaga ugaas warfaa iyo gabaydiisii calaacalka ah ee u tegayay afadiisii faadumo cilmi xuseen ila biyeele
aw cumar gadoontaye haddaad naga guddaan caawa rabbi haydin geeye haddaad gamac malayn weydo ood gaambisaan socoto waa garangalcootaaye galow iyo shimbiro giile iyo guuldariyo qaylo wiil gaatin gool iyo libaax gucumo aar yeeshay god abeeso good iyo mas iyo guratadaa hoose waddada gooyaheeda iyo dil iyo gowrac iyo jiifis gunti nebi allaha kaa gasho iyo golaha yaasiin gaamiyo haddaad nabad tagtaan gurarka awnuuxa ismaaciilka gaanka ah haddaad war u gamuunyayso sheekhuu islaamkuba gartaye gacanta saar igu garweeyaane garaafiyo xaq lama soo gotee guud caddaha miira nabsi lama gurtee seediyaal guda amuurtayda bacdigeed halkaad goosataan soo gadaal celiya aniguna wixii ila gudboon geesan ula shawro amaan bulxan iyo dhowryotobankii barnaamijkeenna fanka iyo suugaanta ee maanta iyo kan toddobaadka soo socdaba waxaan idinku jilbeedin doonaa sheekadii caanka ahayd ee soo martay qamaan bulxan geeraashihii geyiga soomaaliyeed magaciisa beri lagu wada xadaaqay iyo afadiisii badni sheekh cabdulle wuruux la yidhi ninkii arkaabaas qaraaray ee qowdhan cabsi aqalkiisa gashaday iyadoon qabaan dalaaqin xariggiisii sharciga ahaana geeriyey ka furfurin laga yaaba inaad maqasho eh qamaan wuxuu ahaa gabayaa ay bulshadiisu ay bulshadiisii tixihiisa u jeesho ay ku halqabsato abwaan hadalyaqaan ah oo murti loo daayey golxaalihii dheeraa ee duubnaa ee fakarka badnaa badniyeyse tumaad ahayd sidee baad qamaan ku soo gashay wuuba ku jeclaaye sidee baad agihiisa uga fogaatay adigoo muslin ah sheekh caanihina uu ku dhalay sidee bay u suura gashay laba nin oo wada nool inaad afo u wada noqoto ma adigaa wax dooranayay mase aayahaaga cod kumaad lahayn waa halkii yamyame marhumba mariya rag allow kumaa joogoo wax laga weydiiyaa gabayadii calaacalka iyo walaaca badnaa ee wareerka jacaylku qamaan ka keenay kumaa laga wariyaa waa nasiib wanaagow meel xog kamaanaan doonin garcaddaa qamaan la haasaaway haddaan kuugu tagnay asaan sheekadii kaaga soo qaadinay talow maad nooga qaadan mase nagu hambaliyayn waa abwaanka guddiga af soomaaliga hiddayaqaanka soomaaliyeed ee aannu ardadiisa nahay xaaji maxamed xuseen sheeke xariir jeerkay daraawiishi geyigeenna horyaalka siyaasadeed u ahayd ayaa dadka soomaalidu wuxuu u qaybsamay dhowr gobol ninkarme oo idilina wuxuu doonay inuu dad duunyo iyo dal u gaara helo si uu uga taliyo dabadeedna rag wax ula qaybsado dhammaan bulaxan wuxuu isu urursaday dhallinyaro xoog iyo xirribba isbiday oo uu u bixiyey dhaandhaamo si uu ula tartamo degmooyinka ay dariska yihiin taladaasina waa u meel martay taa oo jirta ayaa qamaan iyo raggiisii waxay maqleen niman faras ah ayaa hargayso tegey oo caasha dheere oo taliyo ka ahaa waqooyiga dalka u dabaaldegay oo xarbi ismaaciil oo gabayo ahaa ayaa halkaa ka geeraaray wuxuuna yidhi bandabayl uma baahna duudigeed uma baahna durdurlaas uma baahna qoraxdoo duhur joogtiyo dayax nuur uma baahna caasha dood iyo deeq iyo dad ayaad xukuntaa iyo dallacaad uma baahna dabadeed ragga oo tiro badnaa wuxuu caasha ka simay go' bafta ah oo abuusarmaan ah iyo macawis khayli cad ah oo helideedu markaa adkayd iyo shaar gariin ah lacagna waa la siiyey masayr daraaddii ayaa qamaan bulxan iyo raggiisii dhaqaaqeen iyagoo dabkooda wata waxay aadeen hargeysa markay magaaladii tageen ayaa lagu yidhi caarshe berbera ayuu jiraa halkiibay tubta qaad- qaadeen waxay u kaceen berbera habeenkii dambe ayay shacabka berbera dhaanto ka tumeen caarsha dheere intuu aad u soo dhoweeyey ayuu raggii hore bara u dheereeyey iyagoo arhadla oo libin geeraaraya ayay dib u soo noqdeen soo gadoonkoodii intaanay hargeysa ka soo ambabixin ayay kala qaybsameen labaatan nin oo qaman ka mid yahay oo labaatan bunduq oo maadhinyaro ah wata ayaa shirshir iyo manjamareen dhanka galbeed ugu kacay waxay soo dhex qaadeen degmo gaaroodiga hargeysa iyo jigjiga u dhexeeya taal subaxdii dambe ayay waxay arkeen gabar ay quruxdeeda la yaabeen mar qura ayaa waxaa la yidhi war bal gabadhaa eega markaasaa qalbigoodi raacay qamaan baa durbe soo booday oo wuxuu yidhi rag haddaan leeyahay gabadhaa qalbiga iga gashae hala ila doono hadal laguma celin habkii iyo hanaankii ardaadhiga loo yaqiin ama hilinkii guurka loo mari jiray ayaa la yeelay oo reerkoodii baa loo ardaadhigay isla wakhtigaa ayaa niman kale iyaguna dhanka kale reerkii uga ardaadhig- uga ardaadhigteen oo waxay sheegeen inay gabadha hadda ka hor iyagu doonayeen gabadhaa loo ardaa galay waa barni sheekh cabdulle qamaan bulxan ayaa ku adkaaday oo la siiyey kolkii isaga iyo raggiisii ay labaatankii bunduq ee maadhiinka ahaa gabaati u bixiyeen waana loo mehershay odayma sheegin wiilna aabbihii kama warin sida la yidhi gabar intaasoo dab ah gabaati looga bixiyo qamaan waa tegey geel faras iyo lo xoolo wuxuu lahaa iyo wuxuu heli karay barni buu yarad uga geeyey qamaan waa loo dhisay qoraxay iyo gar loo gube ayuu ula soo guuray rag geel lo faras iyo maal adduun barni oo haween ugu qurux badan waxaad haysataa waa ilaah mahaddii qamaan baa isyidhi waa kun iyo sagaal boqol iyo labaatankii dalkoo nabad ah rugahoo barwaaqo ah ayaa daraawiishtii taleex laga soo jebiyey oo waxay soo dhex degeen daraawiishtii qoraxay xaruntii oo kalkaasi niila taal sayid maxamedna golaha fadhiyo amniintuna barwaaqo tahay ayaa la faalleeyey dumarka quruxdooda waxaana laisla- laisweydiiyey geyiga qoraxay haweenka jooga tan ugu quruxda badan annagu haddaanu reer taleex nahay waa ishaweenaqiin oo haweenkayaga waxa ugu qurux badnaa rooxashar cabdilla xasan iyo bullo cali shire ee haddaad reer qoraxay tihiin naado cali buraale waa samatar la og oo iyadu muran kuma jirtee intiina kale tumaa farta laydin- laydinkaga fiiqaa su-aashaa ayaa sayid maxamed soo jeediyey afarta geesood ayaa kol qura af labadii laga yidhi sayidii dumarka reer qoraxi ama reer webi shabeelle oo dhan waxaa ugu qurux badan barni sheekh cabdille oo daraawiishay barnigay u dhaxdaa sayidii qamaan bulxan ayay u dhaxdaa wakhtigaa ka hor qamaan daraawiish ma noqon cadawguuna la ahaaye sayid maxamed baa yidhi war qamaan maandhow adigu gaal baa tahay oo meher kuuma hayee maad sheekhadda ii keenta aabbow darwiish daacada oo qusuusida ka mida baanahay awal baana gaalnimadayda waan ku haystee ha la ii daayo qamaan baa ku jawaabay maandhow laguu daa hase ahaatee gabadha qurux badan baa lagu sheegaye mar isoo daawisii sayid maxamed baa ku kaftamay sayidii reerkayaga haatan furuq iyo fantaa ku jirta oo lama geli karee markii tacluustu ina dhaafto wixii aan dhiman ayaan ku soo daawisiin doonaa qamaan baa ku jawaabay maalintaa dabadeed walaac baa ku dhacay cabsi baa alla ku riday show barni cabdille quruxdeeda ku garaafatee oo inta lagu xujeeye lagu dile si barni loo helo maxaad yeeshaa macaawaad guddaa ma garabtaad carrowdaa qamaan oo wadnaha loo dhaafay baa arrimahaa ku tallamay maxaa xigi isagoo cabsidaasi ku jirta oo habeenkii jiifka qaban waayey ayaa colkii hagoogani xaruntii weeraray wixii xoola ahaa oo halkaa joogayna taabay daraawiishina kala yaacday markii xabaddu qarx- qaraxday qamaan ma dagaalamin xoolana dan uma gelin ee barni buu gacanta qabsaday oo intuu laag kala dhaadhacay la baxsaday nasiib wanaag geeleyna waa u baxsaday waa adduun iyo xaalkii dhammaan oo barni sheekh cod iyo daraawiish kala soo baxsaday geeliina u nabad galay sow inuu baal dheer gashado ma aha barni gacantaad ku haysaa daraawiishu way jabtay geeliina waa kuu nabad galay dadkaagina waad ku dhex jirtaa ilaah baa kaa sidroon qamaan baa isyidhi war qamaan mahad ilaah baa leh waxsaan jeclaan lahaa inaan dhal kale helo waxaan arkay calaqad oo waxay i tidhi saar baad qabtaa oo mashiikh baa ku haysa oo dhashii kaa xidhatay haddaba waxaan doonayaa inaan magaalada berbere tago oo calaqad soo maro dhar cuud iyo cadar ka soo iibsado badni baa qamaan ku tidhi adoo og sidaan kuu jeclahay ubad in ilaah ku siiyana aan jeclahay inaan xoolo kaa lex jeclaystaa ma dhici kartaa qamaan baa ku jawaabay qamaan intuu geelii dhex galay oo goolashii ku jiray iyo dibidii lo'da ku jirtay ahmin wixii reerka laga helay u soocay ayuu yidhi kaxayso oo waxaad doonayso soo iibso badni waa ambabaxday iyadoo wadata kuramo kurus la ciiraya gooral weydaaran garruud wanan ah sugab tabaadi ah iyo qumbooyin subag ah oo dhooban waxay socotaba berbere ayay tagtay mara kajaar kajaar ah subeeciyad shixidaya daraya muus xaydar cibaada maamiyad inti ah khayli mandheeri ah qool cunaabi ah muriyad iyo hilqado udug wixii isheedu qaba shayba afar jeer bay iibsatay iyadoo cagaha jiidaysa safar ciilayana walataa ayay ambabax u darbatay inkastoo maal badan aan bulay oo bisha iyo bisheedii soo maqnaa mahad eebba weeye waan bogsaday gurigaygiina waa ii baahnaa helihiina waa bankii qoraxay qabaan bulxanna beerkaa ruxanaya berri waa inaan ambabaxaa barni baa iskula hadashay reerihiinni waxay degan yihiin hadoodisha hargaysa iyo tigtiga u dhaxaysa barwaaqo adduun iyo waxaan lagu waarin bay qabaan adiguna dhowrgu oo lasoo dhaafay reeraha maad arag maxaa ka wanaagsan haddaad aayar safraha reeraha u kacaya raacdo oo kolkii dayasta ciddu ay bari u goorto ka dhibaad qaadato oo reerkaagii iyo qoraxii u kacdo u kacdo habaarqabaa arrintaa kula teliyey barni iyadoo hargayso maraysa hadalkaa barni waa u guuxday waddadii ay hiyiga ku haysayna waa ka baydhay oo safrihii galbeed u kacayay bay raacday dabadeedna reerkoodii bay naba tagtay aqalkii habarteed hoos galbeedkiisii bay awrtii ku furatay iyadoo barni awalba qurux ilaahay u dhaliyey oo nin arkaaba indhadaraandaro markay gurigii hooyadeed toddobaad joogtay oo habeenkii caano idaad loo lisay subaxiina kasoofeen lo aad dhantay adaanku weydiine midabkeedii siduu noqday ma mooda galabeed baa ma mayaygu oo hooraybaa ma magool baxaybaa ma midhacastii hawdbaa ma jeegaan casar joogtaa rag basow ma beer qaadin waxay maqnaato iyo wax qamaan walaacii ku sii fidaba isagoo reerkii jooga ayaa farrin loo soo diray oo waxaa la yidhi qamaanow afadaadii raggii aad kula tartantay berigii hore ee aad ka qaaday ayaa ku soo rogaal celiyey oo waxaa la doonayaa in lagaa meeriyo oo ay nin kale afa u noqoto qamaan talaa ku caddaatay ma tegi karo oo waa jiilaal xun howlo badan oo beesha ka haysa- ka haystaana way jiraan muxuu yeelaa sidii soomaalidu yeeli jirtay allaydhahe farriin ha diro oo yaa reerihii aadaya reer shar cabdulle waxaa u socdaa aw cumar nin la yidhaahdo aw cumar gabay ha u sii dhiibo wixii ka soo baxana ha arko aw cumar gadoontaya haddaad naga guddaan caawa rabbi ha idin geeye haddaad gama malayn weydo ood gaambisaan socoto waa galangalcootaa galow iyo shimbiro giile iyo guuldarriyo qaylo wiil gaatin gool iyo libaax gucumo aad yeeshay god abeeso good iyo mas iyo guratadaa hoose waddada goonyaheeda iyo dil iyo gowrac iyo jiifis gunti nebi allaha kaa gasho iyo golaha yaasiine gaamiya haddaad naba tagtaan gurarka aw nuuxa ismaaciilka gaankaa haddaad waru gamuunyayso sheekhuu islaamkuba gartaye gacanta saaraayey gaarsiiya gabaygaan ilaa igu garweeyaane gaaiyo xaq lama soo gotee guud caddaha miira nabsi lama gurtaye see diyaal guda umuurtayda bacdigeed halkaad goosataan soo gadaal celiya aniguna wixii ila gudboon geesan ula showro ayuu yidhi
gabayga oo dheeraa intaa ayaanu kasoo qaadan kasoo qaadanay waa inoo toddobaadka dambe iyo sheekadii qaybta ka hadhay ee qamaan bulxan iyo barna shaar cabdille wixii ay isla soo mareen
naagtaan cashadii layshantiiyey calaa cashaa dhiibay naagtaan cibaarada lahaa cudurtiyay sheegan hadday haatan caadadii haween iga canjeelayso nin adduun cimriyeyow maxaa cudurti kuu laaban adoo caawa jiibsaday maxay kugu caddaan xaajo calabso waa kobtiisee balaan culimmadii dhowro haddiise caasha iyo wiilal iyo caana la isiiyo oo ani aroos caraf leh oo caaran la i geeyo walee cududda iga naafataan ii cayilin waana toddobaadkii hore waxaydun dhegaystayaal barnaamijkan ku maqasheen qaybtii koowaad ee sheekadii qamaan bulxan gabayaagii xikmadda badnaa ee caanka ahaa iyo afadiisii barna shar cabdulle wixii ay soo kala mareen waxaad ogaateen habkii sayiga iyo ooridiisu ay ku kulmeen siduu sayigu waa qamaane horraantiiba isugu howlay helitaanka barni markuu u ardaa galay sidii loogula tartamay ee ay rag kale u damceen inay gabadhu dhinacooda u marto waxaad ogaateen guushii qamaan goobtaa kala soo gudboonaatay kolkii isaga iyo raggii la socday ee labaatanka ahaa ay gabaati u bixiyeen xididkiina u hureen labaatankii qori ee maadhiinka ahaa ee ay wateen sidoo kale waxaad u ogaateen dhowr sano inkastoo ay qamaan afa u ahayd inay barni degdeg u uuraysan weyday dabadeedna haweenay calaqad ahi ay ku tidhi waxaa kugu maran mashiikh iyagaana dhasha kaa haysta ee go'dooy magaalo weyn haddii aad tagto oo aad waxaad jeceshahayba soo iibsato waad dhali oo wiilal iyo gabdhaba aqalka waad buuxin waatay qamaan arrintaa ula tagtay isna waatuu ka yeelay ee uu berbere u diray iyadoo hanti wax fiican lagu gadan karo ka buuxda markay soo jeelgoysay waatuu habaarqabe kula teliyey intay saygeedii iyo qamaan ku laaban lahayd inay reer aabbaheed xagaaga iskala joogto kala wareegga xilligana ay reerkeedii ku noqoto raggii hore ee qamaan tartanka la galay waatay ku naxeen barni oo aad xabad masbala moodo oo sabada sabadooda tan xigta ka baraysanaysa qowdhan carte oo ahaa ninkii weligii ku raad joogay wuu farxay markuu arkay barni oo aan uurka iyo araxda ku sidin cali iyo caasha nin kale ku abtirsada barni waa nin afadi meher buu ku qabaa ma furin kamana dhiman qiil sharci ah oo lagaga qaado ma lahaya wadaadadii baa talo loogu noqday aw hebel ha loo tago hana la weydiiyo culimmada sharciga taqaan sidii barni loo heli lahaa ama loo soo xerogelin lahaa hana laga taliyo haddii masale loo waayo waxa laga yeelayo anaa garanaya barni qamaan wax uma dhalin muddana way la toogtay aan ka dhaadhicinno inuu madhalays yahay war ma dhici kartaa caqligaysa ma geli kartaa wadaadkii baa jawaabay oo wuxuu yidhi way dhici kartaa oo shan hal oo madhalaysnimadu ka mid tahay ayaa ayaan haween meher ku hayn karin nin baa soo boodo wuxuu yidhi waxaasi hadal ma aha war rag loo geeyana ma aha qamaan qamaan raggoo dhalay waa ciidan oo ifka ayay joogaan masale gaab kitaabkiisu wax ma xaraame wax ma xaaraameeyo waxna ma xalaaleeyo ee gabadhu intee bay qamaan ka soo maqnayd awgayow gu'ya dheeraad ayaa la yidhi wax hoola ah qamaan ma ka haysatid awgayow maya maa gabadha haddaba la fasakho ama carabka loogu tiro iyadu ha isfasakhdee hadal waa kaa ee hawraarsan iyo guddoon ayaa lagu dhammeeyey qamaan sidaasaa la lahaa iyo hadallaa loo geeyey oo waxaa la yidhi calaf iyo kitaabka oo ku caynsho mooyaane culimmadii fasakh bay u fadhiday hase yeeshee wuu u qaadan waayey halkaasna wuxuu ka mariyey gabaygan soo socda naagtan culuuf iyo calaaf culus ka dhiibaayey ishiriinka naagtan ka dhigay caamanimadayda naagtan cadwaan iyo tol iyo xidid ku cayreeyey naagtan cillaankiyo lahaa cadalka naa'iibso naagtan cabbaadii kurkiyo cududihii buuxshay naagtay ciddida hoose iyo gacantu ciiraysay naagtan jidhkeedii camimay cagaha mooyaane naagtan cadceediyo lahaa ciriduyay taaban caku kolay ku tahay taan lahaa hayga caasiina codkii maxamed naagtuu i yidhi caraha ii keenin naagtan cadaabkii lagee uga cabsoonaayey naagtan cashadii layshantiyey calaa cashaa dhiibay naagtan cibaarada lahaa cudurtiyay sheegan hadday haatan caadadii haween iga canjeelayso nin adduun cimriyeyow maxaa cudurti kuu laaban adoo caawa jiifsaday maxay kugu caddaan xaajo calafse waa kobtiisee balaan culimmadii dhowro haddiise caasha iyo wiilal iyo caana la isiiyo oo ani aroos caraf leh oo caaran la igeeyo wallee cududda iga naafataan ii cayirin waana barni fasax baa loogu jiiday kadibna waxaa loo meheshay nin la yidhaahdo qowdhan carta cusmaan oo ku soo hoyday nin saaxiibkiisa oo la odhan jiray haybe cabdilla axmed ayaa sheedii reerka meel ah gorodda laalaadshay haybe ayaa u tegey oo wuxuu ku yidhi war bal soo kac aan guriga tagnay halkan unbaad gorrosiye dhammaan jawaab gabay ah ayuu halkii ka bixiyey isagoo ku halqabsanaya haybe cabdille wuxuu yidhi gartay weeyahaybow inaan guriga diidaa waxba gaar ha ii dhigin hurdada gama la ii diidiye rag wax gaaray naagtii uu qabay oo guur nin lagu sheegay iyo gabas maliidoo dhex galay goonjidii hilibka u gudboomay labadaa haluu gama la diidaaye aniguna gadiibaana hee guriga haygeynin nimay qaaxo feero u gashay malaxi gaashaysay gixiduu yidhaa maydhaqaan gocosho daynayne wad guddoonsay saadkana ninkaa guraya weeyaanay aniguna gadiibaana hee guriga haygeynin geenyada baktida kii arkay ee gudubu raadgooyey ee goobay madaxeed ayaa iga garaad roone aniguna gadiibaana hee guriga haygeynin markii uu aqalkii ardaagii tegey gasiinkii waa cuni waaye qamaan gobashiina waa qaban waayey gamana waa awood waaye ma ergaa tagtaa ma ilaah baad u samaystaa ma duullaan baad bixisaa maxaad yeeshaa tala waa ku caddaatay ragtanoo kale hadday qabsato muxuu yeeli jiray waa la yaab waa la yaab alla ilaha guhaddo-o reeruhuna ha isu soo guureen banka qoraxay ha la soo wada dego dadka iyo raggu ha isu soo ururo nimanka afadaadii duhur dhalaareed afduubay duulaan ku kici oo dagaal kaga sadqaad ammaan baa ku tashaday dabadeedna mariyey gabaygan soo socda dadka maatada u kala jirtaan muranka oognayn haddii haatan laysaga maljaday murug adduunkii muslimow balmaqal xaajada laysku malaq siiyey ninba tuu miliilico haween maraqla weeyaane waa midigta saar dumar ninkii moodi tuu qabaya muslimow balmaqal xaajada laysku malaq siiyey anoon marantidaydii dayicin meel fognaan joogin oo shalay ninkeedii tegay oo gaari kara maanta muslimow balmaqal xaajada laysku malaq siiyey iyadoo mandheeri cad qabta oo socod mushaaxaysa oo aanan maqnayd oo fadhiya maqasha foofkeeda muslimow balmaqal xaajada laysku malaq siiyey maadhiinka buuxa iyo intay midigtu laamayso rabbibow markhaatiya inay meer la dhici naagto sidii qamaandhaawaday gugii bay degmadii isu soo guurtay dhanka qoraxay baa lasoo wada degay qamaan odayaal buu soocday waxay tageen qalcaddii daraawiishtu qoraxay ka dhisatay iyagoo tala u fadhiya hase yeeshee aan weli go'aan ka gaarin hiyugoodiisi yahay in duulaan la qalqaalo ayaa howlyaraan reerihii barni ay la joogtay xilligu bari u soo raray laba nin baa saqaafo ugu kacay afaafka kore iyo aftinta degmada waxay arkeen degmo go'doon ah oo galbeed ka soo guurtay oo dooxa qolqol doog ka daaqaysa markay dantoodii soo bogteen ayay dib u soo noqdeen haddii la waraystay waxay yidhaahdeen waxaannu aragnay laba reer oo galbeed ka soo guuray oo yaalla balliga qolqol wax balaayo ahna nooma ay sheegin durbe war baa lays xuliyey oo waxaa la yidhi wallaahi waa reerihii barni sheekh joogtay iyadoo aan la tashan qamaanna loo sheegin ayaa labaatan wiil durdurisay oo reerihii dusha ka mareen barni oo aqalkeedii hor fadhida oo dhiil culaysa ayay gacanta ku soo dhegeen oo cidda sheedda kore ka mariyeen dhammaan iyo rag kale oo daartii qoraxay tala u fadhiya ayaa maqlay niman soo walgoonaya oo soo socda bannaankay u soo baxeen mise waa wiilashii oo barni hor socoto halkaasaa mar labaad barni ay qamaan ugu soo noqotay iyadoo aan dagaal ka dhicin dhiigna loo daadin
baleexay oloo xukama mee ugu'na allaamaya yimiyaraynaa dhadhoo iyo sinagalaar xadahadla dhilix aha uxid yirisilisna adugal hadnada badni yerisimisna gahoolgayin oo meen robnaa raax yerisimo
laga tiriyo waxtarka uu u leeyahay ruuxa guuldarraysta iyo sida uu ugu qaboobo waxaan tusaale u soo qaatay six murooga leh oo baroordiiq ah kana timi gabayaagii soomaaliyeed ee qarnigii sagaaliyo tobnaad jibnihiisa la dhowri jiray maantadiisana la isqaybsin jiray waa raaga ogaase muggana calaacalka geerida ama maansada baroordiiqda intaan intaa kaga kaaftoomo aan idinku jalbeebiyo calaacal jaad kale ah maanso gabowga iyo dhibaatooyinkiisa la xidhiirta oo uu tiriyey gabayaa ay raaga ogaad isku gada ahaayeen asi ay kala degmo ahaayeen waa aadan maxamed cabdille oo loo yiqiin aadan gurey wuxuu ahaa hal abuur soomaaliyeed oo ka mid ahaa hal abuuradii qarnigii sagaal iyo tobnaad maansooyinkooda lagu haasaawi jiray ama halqabsiga laga dhigan jiray tixda uu mariyaa waxay haddii
الشرح انا مختار حتى لقلبي يمكن يشرح انا مختار صفار صفار صفار صفار صفار اجمل حب يوم لقيته واسعد يوم اسعد يوم يوم الحيته أسعد يوم أسعد يوم يوم الحيتة نور عيني يا ما حبيتة نور عيني يا ما حبيتة نور عيني يا ما حبيتة نور عيني يا ما حبيتة حبيناك من قلوبنا واخترناك يا حلو يا حلو يا حلو بدون العاطف ليه ليه الدلال حبينا فيك العفة دم الشربات حبينا فيك العفة دم الشربات والله العيون خلتنا في حيرة وآهات والله العيون خلتنا في حيرة وآهات وفي ابتسامتك شفنا وفي ابتسامتك شفنا جنات وجنات وفي ابتسامتك شفنا وفي ابتسامتك شفنا جنات وجنات شوف العلينا وأحكم شوف العلينا وأحكم وأجمل قصة أنا يوم لقيتها وأسعد يوم أسعد يوم يوم اللي حييتها أسعد يوم أسعد يوم يوم اللي حييتها نور عيني يا ما حبيتها نور عيني يا ما حبيتها النظرات بريئة النظرات بريئة وممزوجة بخجل البسمات تضوي البسمات تضوي زي نور الأمل وجهي ثم سعيرك زي بدرك ثمل وجهي ثم سعيرك زي بدرك ثمل والشام في ديدك والشام في ديدك زي طعم القبل تسكر قلبي وتشعل حبك يشهد ربك انا بهواك تسكر قلبي وتشعل حبك يشهد ربك انا بهواك قطار قطار قطار قطار أجمل قطن يوم لقيته أسعد يوم أسعد يوم يوم الحييته أسعد يوم أسعد يوم يوم الحييته نور عيني يا ما حبيته نور عيني يا ما حبيته طب عيوني شافت طب عيوني شافت وليل الباكي نور يا أيام ربيعي يا أيام ربيعي عمري معاك أزهر فيها الطير يغني وفيها الطير يغني ومن ألحاني يسكر قلبي فراشة حولك قلبي فراشة حولك وانت شبابك اخضر يا ما بحبك وبعبد حبك علشان حبك فتاك يا ما بحبك وبعبد حبك علشان حبك فتاك خطاك خطاك خطاك خطاك أجمل حبا يوم لقيته وأسعد يوم وأسعد يوم يوم اللي حييته أسعد يوم أسعد يوم يوم الحيات نور عيني يا ما حبيته نور عيني يا ما حبيته ما قادر أقول لك عن حبي الكبير ما قادر أقول لك عن حبي الكبير وص علي قاسي وص علي قاسي وعايش في الضمير وص علي قاسي وعايش في الضمير مالك نقم حيرني مالك نقم حيرني شوف قلبي الأسير